kudhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindisidiisa iyo qufaciisa uu gaarsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgalaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey asalaamu calaykum eryoswaalsalaamnimada cabdiqani yuusuf oo duubo magaalada balcad doctoorka waxaa warsanayaa koroonaha qofka haddii ka baxo mar labaad kusoo laabanaya waa mahadsan tahay reer cedurgo aad baa mahadsan tihiin sida qurux badan dhegeystayaashanaxna waa mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu horumar wanaagsan ayaa nila mahadsanid cabdi qani yuusuf oo jooga magaalada balcad haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdiqani arrinta ah qofka cudurka coronaviruska ku dhacay oo haddana ka bogsooday mar labaad ma ku soo noqon karaa arrintaasi jawaabteeda waxay noqonaysaa xaqiiq rasmi ah looma hayo waxaa dhici kara in cudurku mar kale uu qof ku soo noqdo oo uu ku dhaco waa coronaviruska balse waxaa jira difaaca jirka kaasoo jirka ka ilaalinayo wixii virus iyo bakteriya soo weerara haddii qofka difaaciisa jirka uu adag yahay viruska iyo bakteriyada awoodda uma lahan inay soo weeraraan wuu iska difaacayaa jirkaasi ilaa awooddiisa ayaa saraysa difaaca jirkiisa balse haddii qofka difaaciisa jirka uu yar yahay ama daciif uu yahay waxa uu nugul cuduro badan inuu qofka uu ku dhaco waayo difaaciisa jirka ayaa aada u liita mana difaaci karo cudurada soo weerara assalaamu calaykum ii warama ergo waa idin salaamay waxa weeyaan waxaanu ka cabanaynaa oo xargab lamoodaa dadkii ku tiibsaday oy laliitaane maxaa lala macmalaadaa lagu macmalaadaa anigoo maxamuud cabdilaahi cali oo jooga gobolka sanaagmada gaar ahaan degmada baran sidaa iyo nadaasiwan salaamaya raadiyo wergo waxaa weeyaane dadkii argabay laliitaan ola jiifaan maxaa lagula macmalaayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanid maxamuud cabdulaahi cariif oo jooga gobolka sanaag haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamuud waxaa wanaagsan in aad tagtaan goobaha caafimaadka si loo ogaado waxa idin hayo haddii hargab uu yahay iyo in kaleba cudurka coronaviruska wuxuu u eg yahay sidai hargabka oo kale balse way kala duwan yihiin calaamad ahaan hargabka iyo coronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska hawo mareenka waxay ku kala duwan yihiin hargabka wuxuu qaadan karaa hilihuriskiise saddex maalmood halka coronaviruska uu ka qaato shan casho iyo lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka qaba coronaviruska sida badan neefta ayaa ku dhigta si toosa uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka hinisada isku mid ayay ku yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargabka qaba iyo midka coronaviruska qaba intuba waxaa lagu arki karaa calaamadaas aan sar kusoo sheegnay oo aan ka ahayn qofka coronavirus qaba oo ku dhigta neefta qofka hargabsan wuu qofacaa balse uma darna sida qofka qaba coronaviruska waan maxamed kuna nool magaalada beledweyne waxaa noo da-ay roob maasha allah roobkaas ilaahay noo barakeeyo markaas roobkaas wuxuu galay ceelal badan aad iyo aada u fara badan ceelasha marka waxaan kala tacalahan caqabadaha coronaviruska marka ceelalkaas biyo ciyaal kolnaa iskugu imaanayo ku dagaalanayaan bili qof korona qabo soo gal ciyaalkii dhan ku da- magaalada dhan saasuu u noqonaya marka anigu waxaan dhihi lahaa in laga ilaaliyo mahadsanid zamzam maxamed oo joogta magaalada beledweyne samsamey waa runtaa waxaa aada u fiican in kala fogaanshaha lagu dadaalo dadkana ay isu jiraan laba mitir ilaa saddex tallaabo carruurta yaryar waxaa fiican in guriga lagu hayo si loo ilaaliyo badqabkooda faafitaanka cudurkana u u yaraado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa xasan cismaan xuseen oo kasoo hadlaya ceelgabo waxaan halkan ka weydiin lahaa dhakhtarka n maxaan ku dhahay xanuunkan coronavirus laleeyahay dunida saameynta weyn ku yeeshay sidee ayaa looga hortegi karaa inkastoon aan xanuunkan u arkin xanuun weyn ma garanaysa intaas ayaan dhakhtarka weydiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ergo waa idin salaama mahadsanid xasan cismaan xuseen oo jooga magaalada eergaabo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa xasan sida aan hor u soo sheegnayba cudurkan covid nnteenka waxaa loogu hortagi karaa tilmaamaha soo socda haddii la raaco in gacmaha la yska dhaqo muddo labaatan ilbiriqsi iyadoo lagu dhaqaayo biyo iyo saabuun in la xirto ganfuur xirkii gacmo gashigii iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga in la kala fogaado ayaa wanaagsan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in la yareeyo ayaa wanaagsan booqashooyinka in laga fogaado ayaa wanaagsan goobaha dadka ay isku yimaadaan sida suuqyada hoteelada fadhi kudirirka shineemooyinka aroosyada iyo wixii la mid ah in la raaco ayaa wanaagsan talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef in la joogo ayaa wanaagsan guriga haddaad isku aragto calaamadaha cudurka hargebka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqaatiirtu ina siisay allahayna dhow